alxamdu lilah wsal allah cala nabiy sayidina muxamedi wcala alihi wasaxaabatihi ajmaciin wbacd waxaan ku jiray abyaaddii uu imaam shaatibi raximah اllah ku ammaanayey qaari alqur'an fadaa'il alqur'aan kaga hadlayey qaala raximah اllahu tacaala yunaashidu fi irdaa'ihi lixabiibihi waajdir bihi su'la ilayhi muwasala yunaashidu damiir caa'id ah cala alqur'an lanna hadalka qur'aanka ayuu ka soo socday min waina kitaab allahi awthaqu shaaficin laga soo bilaabo fahwa kada wahwa kada wakhayru jaliisin waxaydu lfataa yartacu fi dulumaatihi min alqabri ay alqur'an walqur'aanu kadalika yunaashidu fi irdaa'ihi lxabiibihi yunaashid allaha ay yulixu fi lmas'alati allah subxaanahu wa tacaala buu mas'alada ku celcelinayaa oo ku adkaynayaa fii irdaa'ihi fii irdaa'i alqaari'i inuu raaligeliyo xabiibkiisa lixabiibih wa ajdir bihi su'lan ay maa ajdarahu maxaa uga habboon haddii uun duca un la aqbalayo ama su'aalun la aqbalayo tan qur'aanka ka timid in la aqbalo fa yaa ayuha alqaari marka hadday arrintu sidaa tahay fa yaa ayuha alqaari qaariyow kan kadi qaariga ahow bihi mutamasikan kun bihi bilqur'aani mutamasikan mid ku dheggan noqo cilman wa camalan xaalata kownika aad tahay mujilan lahu mid weyneynaya oo qur'aanka weyneynaya fii kulli xaalin wakhti kaste mubajilan weyneyn labaduba waa isku mid atabjiilu altabjiilu wa alijlaalu kilaahumaa waaxid bimacnaa waaxid marka qur'aanka tacdiimi oo weynee kun lahu mujilan lahu xaalata kownika mubajilan qur-aanka tacdiimtiisa iyo weyneyntiisa waxaa asaasu ah oo ahamu u ah alcamalu bihi inaad ku camal fasho inaad naftaada kula dagaalanto awaamirtiisa inaad adeecdo nawaahida uu kaa nahiyeyna ka fogaato taasaa awalu tacdiimi likitaab illaahi ah iyo tacdiimu kitaab illaah tilaawatan wa kitaabatan xataa in badan baan ku celcelinay musxafka qur-aanka ilaahay ku qoran yahay lahu ijlaal walahu tacdiim in la weyneeyo oo la ijlaaliyo wa min ijlaali lmusxaf waxaa ka mid ah inaan dhulka lagu tuurin ama aadan dhulka iska dhigin dad baa waxay ku leeyihiin sijaayaddu waa daahir sijaayadan waa daahir haddaan iska dhigo musxafka maxaa ku jaban de waxba kuma jabna insha allahu tacaala dee xumaato kaamaba aha laakiin sijaayadda meeshan aad sheegaysid lugtaadaa taalla adiguna fitriyan ma ogolid lugtaadu meeshay taalla in madaxaa ku yaallo ilaa haddaad sujuudsan tahay maahine yani waxaa jirta wax la yidhaha najaasa najaasa macnawiya iyo najaasa xisiya waxaa kaloo jirta tahaara macnawiya oo tahaara xisiya haddii gacmahaaga iyo iyo lugahaaga labadaba markaad weysiisanayso waad soo maydha waa nadiif laakiin gacanta inaad walaalka garabka ka saarto waa ikraam laakiin lugta haddaad ka saarto waa dagaal adhamise maaha oo hadduu xujo ka dhigtu ku yidha oo lugtayda iyo gacantayda labadaba waa daahire labadaba waan soo mayday weysaan ka imid haddee maxaad lugta ku diidan tahay barka war soo kaagama darteen waa ka sii dari lahay sidaas awgeed baa lugtu meesha ay taallo yaa macnawiyan mid kale waxaan ku eri intuu arrintaa weerar dooday waxaan iska badaa lugta iyo haddaad aada u fahmi wey kaba cusub oo dukaanka laga soo gadan weligood dhulka taaban weli saan u soo wada haddaan madaxa kaa saara balka war waa dagaaltaas oo maxaad ku diidi leesh haddaan cimaamada madaxa kaa saaro waad farxaysaa laanna cimaamada waa maxaluha ras laakiin maadaama kabihii ay lugaha yihiin lama ogola ama daahir ha ahaadeen ama warshad ha ka soo baxeen soo saas maa saas awgeed baa kitaabka ilaahay oo qur-aanka ah meesha lugta la dhigo baa kor lo- in looga qaado min tacdiimihi bay ka mid tahay marka daa'iman meel kore saar xataa haddaad wax kala weydo ama meel aad joogto ama meel aad kor saar yacni macnawiyan tide dadkii soomaalidu moogtahay fitray ku leeyihiin fii tacdiimi kitaabillah wax kale hadduu waayo cimaamadiisu u dhigayaa hoose cimaamadiisa ama koofiyadda ama tusbax buu hoos dhiman si uu u tuso inuunan weli dhulka u ogolayn hada min tacdiimi kitaabillahi akhi kitaabka ilaahay weynayntiisay ka mid tahay waxyaalo yaryar oo khafiyo ilaahay wax ku bixiyaa jira ad adigu ka wanayn inahaas aad adigu iska fudfududaysanayso waxbaa alla ku bixinayaa waxbaa ilaahay kugu siinaya aadan ogeyn marka ha yaraysanin ha yaraysanin oo yayna kaa qaalib noqonin waxyaalahan iska daahirka dad baaba anigu aan ka maqlay eh, cilmiga u nisbo sheegta walowla aan dhagahayga ku maqlayn maba sheegeenba waa waraaq buu kuleeya waraaqa isaga waraaqaha kale ma kala duwanay akhi astaqfirullah astaqfirullah war waraaqdu marka hore oon qur-aanka lagu dhirin waa waraaq haa waraaqna wax kastaa loo isticmaali karaa markaan qur-aanka lagu dhigin haddii la doono musqul baa lala tegay walciyaadu billah laakiin marka qur-aanka lagu dhigay nisbo kale yeelatay nisbo kale yeelatay intasabat ila allah alaan khalaas maqaam weynay gashay marka waraaqda caadiga ahayd waa ka baxday waraaqda caadiga ahayd way ka baxday oo meel adag bay taabatay sida dhagaxan banaanka markuu iska yaallo xataa lagu istiisaysan karo laakiin markii masaajid lagu dhiso dhagaxii masjidka lagu dhisay qudsiyo gaar u yeeshay dahaaro gaar u yeeshay waa ka duwanaaday beytullaahi buu noqday siyaanuu noqday sheekh waxaan xusuustaa sheekh la odhan jiray macallin shukri sheekha maxamed yaa yaqaanee macallin shukri oo reer ood weyne ahaa ninkaas sheekhaasaan la yaabay waa dadka maaragtay tacdiimu xurumaat illaahi dadkii hore waa ku dheeraaday masaajid baanu wada joognay oo dhowr cishaanu masaajid wada joognayo waxaa laga waayay tiirka masaajidka ku ku dangiigso masaajidka tiirar gule mugta waana duq gaboobay ma iskaga tiirsati maya kuleeya ku tiirsan maayo oo maxaa dhahay masaajidku sidiisaba hantidiisa isagaa iskale buu kuleeya ma beriguu ila hadlo masaajidku uu uu yidhaah dhagaxani waad igu tiirsan kartaa markaasaan ku tiirsanay laakiin isagoon ila hadlin anugu wuxuu masaajidka leeyahay wixii laigu talagalay waxaa laigu talagalay inaan ku tukado bas qur-aan haddaan haana fadhiyo wixii intaa ka soo haray soo maaha ku manaafacaadi maayo waxba ka- kaga intifaaci maayo ilaa haddaan idni kaasho idnina waxaan ku heli karaa dee in dhagax ila hadlo ilama hadlin soo maamar wax cajaa'ib leeyahayd mugta marka anigu haatan saas idin kulama sii kulama sii tarxatagayo hadda idin malay ka soo kacda riyada masjidka laakiin cala alaqal cala alaqal yacni waxaan ka hadlayna waa qur-aanka qur-aanka tabjiilkiisa iyo tacdiimkiisa waxaa ka mid a inaan musxafka dhulka lagu tuurin inaan musxafka dhulka la dhigin in kor loo qaado in mararka masaajid xaramka oo kale in badan dadka waxaa meelo meelaha la dhigta male war waa- sujuudta tilaawa markaas war dhulka ha dhigin markaad xataa sujuudayso halkaa iska gasho halkaas iska sujuud. laakiin dhulka ha dhigin halbaa iska dhigaya dhulka oo markaasaad yaa dareemaysaaba in nooc yani manqasa ay ku jirto laakiin waa laga fiican yahay arrintaa waa laga fiican yahay in daa'iman waxay ka mid tahay min tacdiimi kalaam illah subxaanahu wa tacaala tacdiimu alqur'aan bikulli xaalihi فيا أيها القارئ به متمسك مجلا له في كل حال حالة كسته حالة القراءة حالة كذا يعني الإمام النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن وحيالها أكهض لي القرآن كوينيتيس يعني سبحان الله حتى وحو هذا الكيس قدر يقفكم وابني آدم ولو قال لي القرآن كسوه ويسقبلون وأقرين يعني waxaa la diidayaa uun janaabada iyo xaydka laakiin isagu wayse qabilo marka wuxuu ku leeyahay xataa qofku waa bani aadan tacrid lahu riix yani dabayl baa ka iman karta ama hawaa ka bixi karta yani falyumsik alqira'a qiraada ha joojiyo athnaa khuruuji riix buu ku leeyahay ikraaman wa tacdiiman likalaam illah Ah. يعني و يعني و ومن إجلال كلام الله وتعظيم كلام الله أئمة ماشي أي كقارين إذا تفاصيل أي كبحيان فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا هنيئا هم قري مر وناكسا سما ama marii'an hunguri mar wanaagsan hanii'an hanii'an iyo marii'an aslan waxaa loo isticmaalaa asaasan waxaa loo isticmaali jiray liacaam cuntada markii ay qaa'ilo lahayn oo dhibaato lahayn oo markaad cunto aynan caloosha kaa qabanin fa huwa acaamun haniy mari'na waa marka ay yani hunguri mar macaan tahayoo aysan kugu joogsanin ka bacdina waxaa loo isticmaalaa labadaa sifo likulli shayin dayib waa laysugu tahniyadeeya fakaanahu qaala laka hanii'an marii'an tahni'atan laka ayuha alqaari oo thawaab wanaagsan oo min cindi illaahi tabaaraka wa tacaala oo hunguri mar fiican leh oon qaa'ile iyo dhibaato lahayn qaado min cindi illaahi ka qaado hanii'an marii'an waalidaaka calayhimaa malaabisu anwaarin min altaaji waalxulaa waxaa intaa kuusii dheer waalidaaka labadaada waalid calayhimaa dushooda waxaa ahaaday malaabisu anwaarin min altaaji waalxulaa nuur malaabis laga sameeyey malaabista ama dharka nuurka laga sameeyey waa ku aan adduunka la arkin weli walaakin min cind illah wuxuu yidhi fi suurati araxmaan muttaki'iina calaa furushin bataa'inuhaa min istabraqa bataa'inuhaa barkimooyin waxay ku dangiigsan yihiin dhexdoodu ay yihiin istabraq xariir qaliida ayb daahirkooda korona waa nuurun mukahaf buu yidhi nuur mukahaf ah nuur marka nuur joogsan oo jurmi leh oo la taaban karo dhar laga sameeyey weli horumarkaas iyo tekhnolojigaas adduunka weli ma imaan laakiin min cind illah fayaa ayuha alqaari waalidaadka labadaada waalid aabbiya hooyada ku dhalay malaabisu anwaarin baa la siinayaa oo dadka yowmalqiyama markay qaqaawan yihiin iyaguma qaawanaanayaan dadku waa qubuurtooda iyagu qaawanay kasoo bixi ma ogtahay oo nebigaaba noo sheegay alaa ina awala alkhalqi yuksaa yowma alqiyaamati ibraahiimu alkhaliil dadka kan ugu horeeya ee dhar la siin doono fii carasaati yowma alqiyaama cawradiisa la asturi doono ibraahim alkhaliil waay marka wuu ugu horeeya laakiin dad kale ayaa la asturayaa oy ka mid yihiin waalida xaamili alqur'aan weliba dhar keliya meehee taajna madaxa loo saaraya taajna madaxa loo saaraya oo xadiidkii bay ku timid oo nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ina xaamila alqur'aan yugsaa waalidaahu yowma alqiyaama taajan dawuhu abwau min dawi shamsi fii buyuutikum famaa danukum biman camila bihada marka beydkan wuxuu ku nadmiyay waalidaaka calayhimaa malaabisu anwaarin min attaaji waa tan madaxa la saarayo waalxulaana waa dharka la xidhanayo haddii labadii waalid ay sidaas ilaahay u ikraamay ee qur-aanka wiilkoodu ama ilmahoodu ay barteen saa loogu ikraamay kii iyaga dartood lagu ikraamay ajirkiisu markaa iyo dharkiisa iyo khayrkiisu muxuu noqonayaa waxdee kaa kasii weyn marka lafdiga xadiidka ayaa ku yimid famaa danukum biladii camila bi haada haddii labadii waalid waxaasoo khayra la siiyey famaa danukum maxaa dannigiinuu yahay biladii camila bi haada kii isagu ku camal falay yakfihi sharafan wa fakran khayran waxaa marka uu ugu jawaabay nadmigu wuxuu ku yimid beydka labaad oo ah famaa danukum binajli cinda jazaa'ihi marka isaga la abaalmarinayo najligu waa ilmaha wiil iyo gabdhaxuu doonaba ha noqdee abaalmarintiisu maxay noqonaysaa ulaa'ika kuwaas ahlullaahi weeyaan ilaahay bay ahl u yihiin wasafwatu lmalaa allahuma jcalna xaqan min ahli lqur'aan aladiina hum ahluka wakhaasatuka qur'aanka dadkiisu ahlkiisu waa ahlullah ilahay wuxuu leeyahay ahliin kamaa warada fi lxadiid ina lilaahi ahliin ilahay ahl buu leeyahay ahlkiisu waa kuma ahlulqur'aan marka qur-aanka qofkii saaxib u ah ee intuu barto ku camal fala fahuwa min ahlillaah ahlullahina laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun laa fi dunya walaa fi laakhira ulaa'ika kuwaas ahlullaahi waaye wasafwatu lmalaa yani xulkii la doortay ee ashraafta ahaa almala ulul biri ahaa wanaag iyo sifo oo wanaagsan iyo khayraad iyo tarkal munkaraad oo dhan kuwii saaxiibka u ahaa waalixsaani biri iyo ixsaan dadka loo falo ixsaan iyaga naftooda ay u falaan iyo acmaal wanaagsan ay la yimaadaan ama sifatu lixsaan oo ah muraaqabat ullahi tacaala wasabri dulqaadasho farada badan watuqaa taqwa intaasoo dhan bay saaxiib u yihiin xulaahum sifaatuhum sifooyinkooda bihaa jaa alqur'aanu qur'aanka ayaa ku yimid mufasalan xaal uu yahay sifooyinkooda mid la tafsiiliyey xoliyigooda ama sifooyinkooda kuwa uu tafsiiliyey qur-aanku xaalata kownihi mufasalan uu yahay qur-aanku mid la tafatiray oo la dhigdhigay kala dhigdhigay bisifaati haulaa bimacnaa qur-aankaa sifeeyey raggaa sifooyinkooda sifooyinkooda wan wanaagsan qur-aanku in badan buu ka sheekayay dadka ilaahay jecel yahay wasafa allahu bihim sifaatin kaiira qur-aanka in fara badan ayuu ku sifeeyey minhum waxaa ka mida inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaa wamima rasaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum almu'minuuna xaqaa ilaa aakhirihi sifooyin fara badan ayaa qur-aanka ku sifeeyey oo tafatiran oo bitafsiili ah marka halkaa ka dayday buu yidhi anigu nadmiga yar inta yar unbaa kaaga soo qaaday xulaahum biha xulaahum ay sifaatuhum jaaa alqur'aanu biha xaalata kownihi mufasilan baad odhan kartaa oo ismu faacil baad ka dhigi kartaa ama xaalata kownihi mufasalan mid la tafsiiliyey yani fi lqur'aani qur'aanka mid la tafsiiliyey bisifaatihim calayka biha calayka bitilka sifaati sifaatkaas wan wanaagsan qabso oo ku dheg maa cishta fiiha intaad adduunyada ku nooshahay xaalata kownika aad tahay munaafisan mid la tartamaya oo dadka wanaaggaas la wadaagay kula tartamaya waa tartanka ilaahay uuna amray weeye wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun yacnii in adduunya loo tartamo waa laisu diiday waana laisku cayay laakiin in aakhira iyo acmaasheeda wanaagsan sidii saxaabadaba radi allahu canhum ay u tartami jireen way ku tartami jireen wanaagay ku tartami jireen hebel suu iga badiya khayraadka maaha suu iga lacag badanya suu iga xoolo badan yahay waa iga guri fiican waa iga gaari fiican waa iga gaba fiican yahay midda maaha see iga camal wanaagsanaada alelahay seen u gaara waatay nimankii fuqarada ahaa ay nebiga u yimaadeen iyagoo ashtakoona caleyh salatu slam maxay ka ashtakooneen yaa rasuul allah nimanka kan aan tartanka ku wada jirno ee aqniyada ah ee maalqabeenka ah waana dhaafeen khayr oo dhan iyagaa qaatay maxaa maxaa dhacay wax alla wixii camal ah ee aan maal u baahnayn ila acmaashu qaarna ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala yani ku xiray maal iyo xoolo qaarna maal iyo xoolo uma baahna salaada xoolo iyo maal uma baahna soo ma laakiin zakada maal bay u baahan tahay yani zakada maal adaadan haysan ma qaban kartid sadaqada maal bay u baahan tahay xaj inaad tagto maal buu u baahan yahay jihaadka meelaha fogfog la aadayo maal buu waxyaala badan maal u baahan baa jira oo ilaahay addoommada maalka ku addoonsaday fii maalihi marka annaga maal ma hayno marka nimanka kan wixii aan maal u baahnayn nala mid bay noqdeen oo hadda intay maaragtay dad oo iska dharagsan oo iska soo dahdahay oo salaadaan imanayn maaha dhigaa naga horreeyay waxaan maal u baahan yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum waa aan xoolaha u baahnayn oo hadda arrimahaas isku mid baan ka nahay laakiin lahum fadlun min maal maal bay iyagu leeyihiin anagu maal ma leeyihin wayatasaddaquun wayusakuun wayaxujuun intaba way la imanayaan annaga intaasma qaban karno marka nimankaas baan ka ashtakoonayna nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma idin baraashay haddaad la timaadaan aada gaaraysaan kuwa idinka bariyey oo qof idin gaari karaa uusan jirin ilaa kii sidii noo kala yaala mooye haahena bar wuxuu yidhi tusabixuuna allah wataxmaduuna allah watukabiruuna allah khalfa kuli salaatin alaaa waalaaiin saddex iyo soddon goor subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar dhah saddex iyo soddon khalfa kuli salaatin haddaad saa yeeshaan macnaha maalkii ay la baxeen markay sakada bixinayeen ama ay sadaqaysanayeen ama ay ku jihaadeen ama ay xaj ku aadeen waa ka daba tegaysaan waanad dhaafaysaan iyaga idinma soo gaari karaan ilaa sidiina hadday yaalaan mahayn arrintii bay qaateen oo ma iska qarsadaan way qarsan waayeen whe qarsan waaye dikrigii bay la jahreen oo la yimaadeen salaad marka laga baxdee dikriga la jahraan sunnada ku timi dikrigii bay la jahreen subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar nimankii akhniyada ahaa arrintii bay maqleen waa ogaadeen inay sunno tahay waa sameeyeen iyaguna mar labaad ay soo noqdeen iyagoo haddana ashtakoonay yaa rasuul allah samica ikhwaanunaa walaalaheen waxay maqleen bimaa facalnaa waxaan samaynay fafacaluu mila sidoo kale iyagona yeeleen waana soo gaareen see yeelaa nimankii haddana waana hayaan markaa nabigu waa marka uu leeyahay dalika fadlullah yu'tihi man yashaa fadli ilaahay weeye oo dheeraado ninkuu doona uu siiya banaanka kamar haddaba dee maxaad yeelaysaa maxaa yeelaysaa maxaa laydin sameeya dalika fadlullah yu'tiihi man yashaa halkaa waxaad daliil ka dhiganaysaa dadkaasi siday khayrka ugu tartami jireen hadda adduunka tartan ma jira ahaa waa jiraa laakiin maxaa lagu tartamaa fi lhahwi wallacibi wa fi ma laa yanfacu wa fi lbariiq azaa'ili wa fi lkalaami alfaariqi waxaasaa lagu tartamaa maanta waxaan waxba ahayn baa tartankii soo galay ilaa ay ka gaadhay cuquusha dadka maanta jooga harag neef laga buuxiyey harag neef laga buuxiyey mataqaan yaa yaqaan banooli jild manfuuq hawe laga buuxiyey imisaa tartan ka dhaca imisaa dad ku leeda imisaa balaayiin ku baxdaa waa sixru zamani waa sanamu zamaani waaye waxaa weeye meelkaas meeshii nin kariim ah maalin dhaweed oo layiri kuwaa ciyaaraya maa waddada iska cidlo ahayd wadaadi wada waddada maxay la cidlo noqotay banooniyaa la ciyaaraya ma laba jooga kuwa gaalaa ciyaaraya ma aqaan kuwa ahaanan xaggaas markii la jooga qadar carabta kulli waxaa weeye maalinta banooli ay ciyaarayaan oo bahalkaa jildiga manfuuqa ee hawada ka buuxda la eryanayo waxa waaye waa adag tahay masaajidasa dad uga heshid inta amwaal ku baxaysa iyo inta tartan waa la tartamaya koob baa la sameynaya koobkaas ninkii helaa waa kadaa xataa dad baa ku dhinta dhibaato weyn baa dadka ku gaadhaa waxa weeyaan hada huwa tartanka jira kaa waayo allahwa wallaacib waxay dhaheen odayaashan anigu haddii ma aqaan inay iska samaynayaanna waa laga yaaba walaakiin waa nugta yacni oo waaqaca waafaqsan banoonigii ugu horreeyey ee lagu dheelay bay dhaheen sacuudiga ayaa boqor boqorada ka mid a tolo makhaalid buu ahaa mise kii ka horreeyey sacuud buu ahaa baa loo yeero waxaa leeyahay hadda maanta banooni baa la bilaabay ole wuxuu arkay dad waaweyn oo is eryanaya oo hal banooni oo daba ordaya wuxuu yidhi niyo mid walbaba maa hal xaba siisaan dadka naftu ka baxday ee dhibaatada isku dilay nin walbaba xabadu soo godoo siiya khaliim yartaaxo iska farfaristeen haddii mooye in laga samayna way dhexi kartaa walaakiin waa arrin runtii marka la fiiriyo fitrada fitrada caqliga bani aadamka saliibka waafaqsan waayo mid walba maa mid la iska siiyo oo iska fariista oo rabshada dadka laga daayo walaakiin aba shaydaanu wuu diiday ilaa inuu u sameeyo dadka tanaafus iyo ma garanaysaa tartan laa macnaa lahu walaa taa'ila taxtahu soo ma gara tartamada kale ee adduunyadana waa madmuum inaad maaragtay aada maal ku tartanto xoolo ku tartanto inta samayso kansee iga badiyay aad tiraahido kulluhaa madmuum waay waxay taraysa male tartanka saxda ah ee wanaagsan ee had iyo goor la baahan yahay inaad ka mid noqoto dadkeedan aad ka mid noqoto waa inaad ku tartantaa khayraadka allayla hebel seen ku gaadha acmaashaa saalixa seen ugu gaadha salaatuleyl buu tukada allayla seen u tukada dikrigiisa badan ninkan wallayla waa inaan ka badiya wa hada aladii yuxibuhu allah kaasuu ilahay jeceliy hada macnaa qowlihi calayka biha ma cishta fiiha munaafisan ay tartan wabic nafsaka dunyaa naftaadan daniga ah iyo sifaadkeeda madmuumka ah iibiyo maxaad ku gadataa bianfaasiha alculaa sifooyinkeeda wan wanaagsan asifaat alanfaas wuxuu ka wada sifaat asifaat alxulwa ayiba naftu labadaba way leedahay haddii la taskiyeeyo la hagaajiyana sifaad wan wanaagsan baa ka soo baxaya oo kolkaasoo kale yeelanaysaa muxamedun sala allahu calayh wasalam wa saxbuhu abubakr wa cumar iyo raggaas yacni abubakar iyo cumar iyo say ahaayeen fi ljaahiliya markii dambena say noqdeen laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah marka waa kaa bic nafsaka dunyaa sifooyinkeeda damiimka ah xunxun gad oo maxaad qaadataa anfaasaha alculaa kadib wuxuu yidhi jaza allahu bilkhayraati cana a'immatan halkaan ku joojinaynaa wallahu waliyu tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat allah wbarakatu shukran